kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka ee laanta af soomaaliga e v o a barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka ayaanu ku soo qaadanaa qaar ka mid a wararkii iyo warbixinihii ugu waaweynaa ee ka baxay laanta af soomaaliga ee v o a toddobaadkii iminka dhammaaday wararka toddobaadkana waxaa ka mid a banaanbax ka dhacay degmada buulo burde maalintii salaasadii oo hal qof ku dhintay waryahayaga cabdixakiin maxamuud shirwac ayaa warbixintan inoo soo koobaya nibadbaxan ayaa ahaa mid ay dadweynuhu isugu soo baxeen jidadka magaalada islamarkaana la arkayay qiiq ka baxaya goobaha ay isugu yimaadeen ay dareenkooga ku muujinayeen guddoomiye ku-xigeenka maamulka degmada buulo burde ee cismaane geedi cilmi oo ay v o a wax ka weydiisay dhacdadan ayaa sheegay in baryahanba halkaasi kacdoon uu ka jiray islamarkaana xabad halkaasi laga furay ee uu ku dhintay hal qof waa mid kalena uu ku dhaawacmay waxaa jiray kacdo shacab ayaa jiray maalmahan degmada buulawurda ka jiray kacdoonkaas shacabku wadooyinkay gubayeen oo adiga mudaharaadyo waxaasay wadeen akay arrimihii ayay ku dhaqaaqeen waxaa dhacay marka arrimihi ayagoo sidii usocda wadooyinku sidii ay u xiran yihiin ciidamo iyo guuti ehil walaal oo laba gaari oo xerada ka baxday xero kale u socotay ayaa la kulmay dadkii halka anagu goobjoog maana ahayn muranaa ka dhashay xabadaha ka bilawday xabadihii qofna waa ku dhintay qofna wuu ku dhaawacmay cabdikariine dhicisa weheli oo isaguna ka mid ah odayaasha deegaanka islamarkaana qayb ka ahaa dadka dibadbaxa samaynayay ayaa isna dhinaciisa v o a u sheegay in dadka deegaanku ay ka cabanayeen dhibaato hir shabeelle uga timi waa sida uu hadalka u dhigaye saaka waxaa dhacay banaanbax nabadeed oo dadka reer buulo burto dhibaato ayaga haysato hir shabeelle uga timid ay uga cabanaayeen de banaanbaxeena muddo socday arrinta ayada ahayd marka wax yaroo rabshadaha ka dhacay ayaduna waxay nooga timid isla hirshabeelle nafteeda dadkii banaanbaxaya ciidamada reer jabuuti xabdo ku xiran laba qofaa ku dhaawacantay ninaa ku dhintay oo waa ku dhaawacmay dadka banaanbaxayana ma hayno dad hadda jirdiin fadiyay ahaayeen waxaanan dareemaynaa in la amray oo la yiri dadka naga soo horjeedo banaanbaxaya ciidamada nabad ilaalinta waddanka jabuuti ee halkaasi ku sugan oo aan dhinacooga xidhiidh la samaynay si aan wax uga weydiino dhacdadan iyo weliba sheegashada ay dadku sheegeen in rasaasta ciidamadaasi ay rideen ayaanay noo suurtogelin in arrinkan ka jawaabaan geesta kalena guddoomiye ku-xigeenka dhanka maamulka ee buuloburte oo aan weydiinay waxa uu ku qotomo dibadbaxan khasaaraha dheliyey ayaa dhankiisa sheegay in dadku ay ka cabanayeen ballan uu maamulku u qaaday oo ahaa in lasoo dhiso golihii deegaanka ee halkaas kollay dadku wuxuu ka cabanayay madaxdii hirshabeelle ayaa nala ballantay nagula ballantay golihii konsolka in la dhiisto dadkaa lasoo magacaaba aan diidanahay saasay lahay dadkan dibadbaxa samaynayay oo jidadka gudaha magaalada ku jaray dhagaxaan iyo qoryo ayaa guddoomiye ku-xigeenka v o a ay weydiisay in dadkaasi isu soo baxay hubaysnaayeen dhankiisa sheegay in aanu goobjoog ahayn islamarkaana waxuba aanu u jeedin isagoo intaasina sii raaciyey in xaaladda magaaladu ay hadda degan tahay niyow aniga goobtaas maana joogin dadka mudaharaad haraadayna dad shacabay ahaayeen kollay waxubana maana leegu sheegin wax hadda kaleento aniga kusoo dhexgambaday jiraan ina garama laakiin anigu goobtaas maana joogin waxuba maana leegu sheegin shacabkaas marka ciidankaan oo wadada marayo iyo wadaiyo xiranay gubayaan lugo halkaasaa lagu kulmay adiga wixii la deldelaya wax saasa ooga muran ka dhashay iyo wixii soo xoomay kollay xabadaa dhacay xabadihii dhacayna nina waa ku dhintay nina wuu ku dhaawacay alaa xaalada magaalada boqol kiiba boqol hadda aaday u degan tahay walow guddoomiye ku-xigeenku uu sheegay in xaaladda magaaladu degan tahay ayaa hase yeeshee cabdikariin dhiciso weheliya oo isagu ka mid ah odayaasha magaaladu uu isagu dhankiisa sheegay amaba uu qabaa in mudaharaadkii weli taagan yahay islamarkaana uu yahay mid cabashadooda ay ku gaarsiinayaan dowladda federaalka ah maamul lagu xisaabtamo meesha kama jiro meesha saan kuu sheegaba hirshabeelle wasiirka arrimaha gudaha saddex guddoomiye ayuu soo magacaabay oo mid xilka laga tiriya uusan jirin shan guddoomiye ku-xigeenna waa joogeen oo nin walba leeyahay wasiirka ay soo magacaabay anaga hirshabeelle saddex sana jirtaa waxba nooma tarin wixii noo dhinta mooyaane haddana fawday awday guddoomiyahan kuu magacaabay ninka kale xilka ka qaado xoog uga qaado waxyaabahaasaan ka dareemaynaa marka arrintaasaa shacabku ka gadooday marka shacabkii hadda wadooyinku taagay hadda mudaaraadku waa jiraa waana mudaharaad nabadeed oon cabashadeena ku gaarsiinayno dowladda federaalka iyo maxaanku yidhahdaa adduunyada inteeda kale geesta kalena wasiirka arrimaha gudaha ee maamul goboleedka hirshabeelle maxamed cali caadle ayaa ka jawaabay eedaha ay usoo jeediyeen dadka banaanbaxa ka dhigayay magaalada buulo burde maalintii salaasadii arrintaas wax jira ma ahan waa been saddex guddoomiye oo ma aragtay aan xil isku wareejina wax suuragala ma ahan meeshaan waxaa jiray nin guddoomiye ahaa oo meesha joogay wuxuu ku hor yimid dhismihii golaha deegaanka in la qabto u diiday ninkii markii aan isku dhibto annana waxaa ninka xilkaa laga qaaday ninka asiga ku xigaya waxaa la yidhi adiga kumeel gaar usii haay kumeel gaar usii haayo kumeel gaarna waa la yaqaanaa gudoomiye rasmiga ahaayaa la magacaabay beelaha beela kamid ahana kahor yimidoo diido yidhi maya ma la keeni kara mana imaa kara kula gurto waxa dhibkoodan aha oo saas waay marka ujeedada diidmada maxaa la dhihi karaa sababta loo diidaayo maxaa ku macnayseen arrimaha gudaha haddaad tihiin wallahi hadda waxaan waa qabaa'il dhexdooda wax ka jira ayaa dhaweeda marka ninkaas xilka laga qaaday beesha guddoomiye hadda uu kasoo jeedo way qayliyeen si badan ay sameeyeen waxay yidhaahdeen weliba maxaa waxay gaareen maaragtay in duubabka ay hadlaan oo ay yidhaahdaan waa nalan ku dulminaa buula burto kelimad marka xoogoo dadku ay ka dugaayeenoo ay ka muuqanayso in maaragtay iyagu meesha ay majorosyo ay yihiin majoritiga oo ayagu ay meesha ugu badan yihiin qolooyinkan hadda waxa diidaayane waa yar yihiin oo annagaa ka badan waxa waxyaabaha buuqa iyo waxyaabahaasay ahay toddobaadkiina dhaafay waxaa ku buuxay toban sannadood oo ka soo wareegay qaraxii argagaxa lahaa ee lala beegsaday hoteel shaamow ee magaalada muqdisho bishii disembar sannadkii labada kun iyo sagaalkii wariyaha v o e da maxamed colaad xasan oo xilligaasi goobjoog ahaa oo haatan ku sugan washington ayaa warbixintan inooga diyaariyey waxay ahayd subax khamiisa saddexdii bishii disembar sannadkii labada kun iyo sagaalkii wariyaal dhowr iyo labaatan aan ku qiyaasay oo aan ku jiray anigoo markaa la shaqaynayay idaacadda b b c da qaybteeda afka ingiriisiga ee afrika la hadasha iyo wakaaladda wararka ee associated press ayaanu iska xaadirinay hoteelka shaamow ee magaalada muqdisho waxaan xusuustaa bannaanka hoteelka waxa fadhiyey rag hubaysan oo aan ku qiyaasay ilaa iyo soddon oo ilaalo u ahaa wasiirro dowladda ka socday oo xafladda ka qaybgelayay ilinka laga galana waxaa fadhiyey saddex ka mid ah ilaalada hoteelka oo dadka baaritaan ku samaynayay markii aan gudaha galnay waxaa indhahaygu qabanayeen waalidiin arday mas-uuliyiin dowladeed iyo xubno ka mid ahaa nuxurkii bulshada oo wada faraxsan kuna faraxsan arday lixdan arday gaaraysay oo qalin jebinaysay oo u badnaa dhakhaatiir da'yar dadkii subaxaa si faraxsanaa ee aan ismarxabaynay waxaa ka mid ahaa doctor maxamed maxamuud bidey guddoomiyaha jaamacadda banaadir kana mid ahaa aasaasayaasha jaamacadda banaadir ee soo saartay dhakhaatiirtii qalinjebinaysay intiijadiibu noqon loogu bilaabtay cadhi qarqoon sawirka waad ka arki kartaa farxaddii ku bilaabatay meeshii cabdi soo gaartay iyadoo ay socoto xafladdaasi ay farxaddu haraysay ayaa waxaa abbaara tobankii iyo afartan iyo shan daqiiqo wakhti aan ku qiyaasayo markii ay ahayd waxaa dhacay qarax marqura ayaa howlkii ay xafladda ka socotay waxa uu isu beddelay meel uuro iyo dhiig uu ka muuqdo gaar ahaan safafkii ay fadhiyeen wasiirro dhakhaatiir iyo marti sharaf kale doctor bidey ayaa ka mid ahaa dadkii qaraxaasi sida xun ugu dhaawacmay dadkii dhaawacmaa ku jiray waxaan aaminsanaa inuu ahaa hoodiye inugu soo dhacay runtii markaasaan waxaan tidhi intaan midkaa kugu imaanay meesha ka cararway kaa jiri waayey waayo xubnihii dhan baa burburay runtii meeshaas waxa weeye anigoo xaragoonayo oo labisan ayaan ku yimid markii dambe dee waxaa lagu qaaday go' baa lagu qaaday aad lagu qaaday runtii maantaasi waxa weye saacaddaas wixii ka dambeeyey waxay noqotay maalin mugdi ah maalin madow waxay noqotay meeshii muddo daqiiqado guda waaye waxay isku bedeshay yahuudiga yahuudiga isku bedeshay waxaa qaraxaasi ka horreeyey mid ismiidaamin ahaa oo bishii juun ee isla sanadkaasi ka dhacay hoteel ku yaalla magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan oo lagu dilay dad uu ku jiray wasiirkii amniga ee dowladda ee xilligaa cumar xaashi aadan laakiin nooca qaraxa ayaa ku cusbaa muqdisho gaar ahaan bartilmaameedka oo goob qalinjibin ahayd iyo tirada mas-uuliyiinta ku dhimatay dadkii qaraxa ka badbaaday ee maalintaa fadhiyey waxaa ku jira doctor maxamed nuur gacal oo xilligaa ahaa hurmuudka kulliyadda sharciga ee jaamacadda banaadir shoogii iyo dhibaatadii ka dhacday meesha muddo kadib ayaa xataa dadkii in la qaado ama hoolkii loo soo laabto ayaa ayaa ayaa ayaa lagu guulaystay laakiin markii hore xataa dadkii dhaawacay wax qaado iyo dadkii usoo gurmado muddo ayaa ayaa hoolkii laga kala cararay intii intii carari kartay markaas waxaa kaloo dadkii fadhiyay xafladda ee aan xusuusta ku jiray cabdirashiid maxamed axmed oo hadda ah wasiirka batroolka ee dowladda federaalk ee soomaaliya
waa maalin aada u xanuun badan dhacdo xanuun badan ay dhacday ahayd waxayna ahayd runtii maalin dareenka ummadda soomaaliyeed oo dhan taabatay xanuunka ay dhibka soo gaaray darteed waa gartay maalintaa markay wax dhacayeen adigu waxaad ka mid ahayd sidaan xusuusto dadkii nala fadhiya hoolka bal haddaad isbarbar dhigto xusuustaadu siday ahayd markii aad gelayso hoolka oo farxad iyo reerayn ay jirtay iyo markii aad ka soo baxaysa bal iyo wixii u dhexeeyay haddaad dareenkaaga bal xusuusato dib noogu celiso maalintii meesha waxaa loo tagay in laga qayb galo xaflad aada u qurux badnayd oo ay dhalinyaro soomaaliyeed ku qanjiinayeen una badnaa takhaatiir isla markaasna meesha lasugu keenay mafarkii ummadda soomaaliyeed aqoon-yahankoodii iyo ay ka mid ahaayeen wasiiro dhowr ah oo xafladda xafladihii ugu muhiimsanaa oo ay wasiiro tiro inta shan lixta ay wagaarada gaaraysa u yimaadeen waxa farxaddii waxaa ka dambeysay dareen aada u xanuun badan iyo dhiig soomaali ka dhaaqay iyo xanuun maalin runtii aan qof qof damiir lahaa soomaaliyeed maskaxdiisa ka goyn yahay run ahaantii marka aan dacdo soo dacdo xanuun badan ay dhacdana taas waxay waxay noo dahay cabir lagu lagu cabiro xanuunka soomaaliya soo gaaray qaraxaasi ayaa waxaa ku dhintay in ka badan soddon qof oo ay ku jiraan ardaydii qalin jabinaysay waalidiin wasiiro wariyaal iyo dhakhaatiir guud ahaana dhegaystayaal barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka ee laanta af soomaaliga ee v o a waa naga intaa tan iyo kulantideenna dambe waa sahre ciidla nuuroo idinle sidaa iyo nabadgelyo